إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa shan iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqollabaiyo afartanka hijriga kusoo dhowaada qodobada wararka ugu waaweyn dagaal xoogan ayaa lagu qaaday fariisin askarta burundi ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa si cad u sheegay in dalka gumaysi ku jiro waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka isku soo dhiibay askari ka soo goostay maamulka jubbaland munaasabad lagu maamuusayay arday culumta sharciga ka baratay machad ay leedahay beesha mirifle ayaa lagu qabtay gobolka shabeellaha hoose waxaa baaqday kulan muqdisho xalay kaga furmi lahaa madaxweynaha dowladda iyo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland mid ka mid a culimada diinta islaamka ayaa muslimiinta u soo jeediyey in laga jawaab celiyo aflagaado nebigeena uu mar kale u geystay wargeyska howlgala waddanka faransa إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin khamiis ah saddexda bisha sagaalaad sannada labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar culus ayaa lagu qaaday fariisin askarta shisheeyuhu ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe askar ka tirsan xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig militari oo ciidamada burundi ku leeyihiin deegaanka xaaji cali oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe rasaas culus iyo qoryaha garbaha laga tuuro ayaa lala dhacay saldhigga ilaa iyo haddana tafaasiil dheeraad ah lagama helin dagaalkaasi weerarkaasi waxa uu kusoo aadayaa xilli saacadihii lasoo dhaafay silsilado qaraxyo ah ciidamada dowladda kenya lagula eegtay gudaha dhulka ay kenya xooga ku haysato ee n f d iyo qaybo ka mid a gobolka gado gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda kenya ayaa lagu qarxiyay inta u dhexaysa ceel waaq iyo deegaanka wantai ee gobolka mandheera gebi ahaanba gaariga ayaa burburay ciidamadii saarnaana waxa ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac qarax kale ayaa lala eegtay kolonyo ka tirsan ciidamada dowladda kenya oo ku socdaalayay meel u dhow saldhigga ciidamada kenya ee degmada ceel waaqa mid ka mid a culimada diinta islaamka ayaa muslimiinta u soo jeediyey in laga jawaab celiyo aflagaado nebigeena uu mar kale u geystay wargeys ka howlgala gudaha dalka faransa warkan waxaa diyaariyay cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo qorayaasha wargeyska jaarle habdow ee dowladda faransiisku ay leedahay uu soo celiyey aflagaado ka dhan ah nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa arrintaasi waxaa si weyn u hadalhaya dadka muslimiinta iyadoo ay soo tarayaan dadka kafal celinaya sheekh cali katiin oo ka mid a culummada diinta islaamka ayaa ka mid ah dadka ka xumaaday aflagaadada lagula kacayo nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu sheegay in faransiisku uu mudan yahay in la siiyo jawaab dhiig lagu qoray waxaan leenaha dadka muslimiinta markaa hawsha waa in loo dhaqaaqaa iyo cadowga ilaahay subxaana wa tacaala looga celin lahaa ciyaartaas ay ku samaynayaan iyo caygaa nabiga sala allahu calayhi wasalam maqaamkiisa sare ay rabaan inay ku aflagaadeeyaan waxaan leenaha gaalada xoog iyo halaag iyo baaba baad ku bishaaraynaysaan waxaad naga sugaysaanba waa wax idin dhibaya dalkuna ma noqon doono war afka laga sheego ee waxay noqon doontaa waxa indhihiina ku aragtaan insha allahu tacaala waadna ka shallaayi doontaan arrinta hadda ay jaraa'idkooda ay cilaamiyeen oo ah nabiga sala allahu alay slam ay cayn doonaan waxay ku noqon doontaa halaag iyo naar iyo helac bay ku noqon doontaa wiilashii maxamed ibnu maslama ku daysanayay way taagan yihiin meel kastoo waxa weye aad joogtaana way idinku beegsan doonaan meel aad ku fakanaysaanna ma jirto cadowga ilaahayna meel kasta waa loogu gelayaa marka waxaan leenahay gaalo haddaad arrintaa ku dhiirataan waxaa idin soo gaara indhihiina ad ku arki doontaan dadka muslimiinta meel kastay joogaanna waxaan leenaha u diyaar garooba hawshaa wax dambaad suganaysaan maanta oo idiin dhiman haddii mar nabiga sala allahu calayhi wasalam aflagaadaynayo waxaad suganaysaan maxay yihiin waa inaad hurdada ka kacdaan wax kaloo idiin harayn ma laha waa inaad qaadaan tallaabo mar dambe aysan gaaladu ku dhiiran karin inay nabiga sala allahu calayhi waaalih wasalam ay aflagaadeeyaan marka waxaan leenahay u istaaga saaca nabiga sala allahu calayhi wasalama si ilaahay ridihiisa iyo raallihaanshihiisa aada u heshaan jannada nabiga sala allahu calayhi wasalam miciisa noqotaan oo maxabada nabiga aad jeceshiin ay noqoto mid dhab ah oo xaqiiqaa iddica aan ahayn oo naftiina aada u hurtaan iyo maalkiina iyo caqligiina iyo waktigiinaba meel kastoo joogtaan sidii gaaladaas markaa loo gaari lahaa oo looga abaalmari lahaa jariimada iyo xumaanta ay ku kacayaan sidii shalaba looga abaalmariyey mid kasii daran midii shalay lagu sameeyey ee waxa weye muslimiintu ay ka aargoosteen kii midka daran waa in lagu dhigaa si mar dambe aysan usoo usoo uga soo hanqal taagin ama ugu soo dhiiranin nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam inay wax ka sheegaan dowladda faransiisku marka ay aflagaadadan ku celinayso waxa ay maxkamad soo taagtay afar iyo toban ruux oo muslimiin ah kuwaasi oo ay sheegtay inay ku tuhunsan tahay inay ku lug lahaayeen weerarkii jiriraddan jaarlahabdow lagu qaaday sanadkii laba kun iyo shan iyo toban xilligaasi oo ay weerareen laba walaal oo muslimiin ahaa kuwaas oo laayay qaar ka mid ah shaqaalaha jariiradda oo horay u aflagaadeeyey nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam siciid kawaashe iyo shariif kawaashe ayaa ka farxiyey muslimiinta dunida ku nool markii ay toogteen in badan oo ka mid ahaa kuwii aflagaadeeyey nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam weerarkaasi oo mujaahidiintii fuliyey ay ku shahiideen waxaa mas-uuliyaddiisa sheegtay mujaahidiinta alqaacida waddamada reer galbeedka ayaa ku caanbaxay inay wax ka sheegaan allah subxaanahu wa tacaala iyo nabigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo diinta islaamka ha yeeshee marar kala duwan waxay la kulmeen jawaabo kaga yimid dadka muslimiinta ah oo ahaa weeraro khasaare lagu gaarsiiyey waad mahadsantahay cabdulahi mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa si cad u sheegay in dalka gumaysi ku jiro waa kan haashim cabdinaasir cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah siyaasi xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda federaalka markii ugu dambeysana kasoo shaqaynayay xerada xalane gaar ahaan xafiiska nikloskey ergeygii hore ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa hadda sheegaya in wadanku gumaysi ku jiro isagoo hadal ka jeedinaya meel isku imaatin ah oo ku taala magaalada dhuusamareeb ayaa wuxuu isagoo qoslaya soo qaatay dhowr tusaale oo ku muujinaya in dalka uu shisheeya u taliyo tusaalaha koowaad ayaa ahaa sidaan soo socota dalka weli ammaankiisa iyo awooddiisa ajnabi ahaay dhaqaalihiisana niman la yidhahda beesha caalamkaa bixiya waana ogtihiinoo annagana ognaha idinkeena waa ogtihiinoo soomaalida markii laysku wareero beesha caalamka maxay tiri haldhahaa soo saas ma aha ninkii maraykanka ahay maxuu sheegay waana la inkiraahoo soomaalidu waxay ku leeyihiin annaga ajnabi nama faragashan karo addaanina asagale la sugaa
isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in xaaladdu ay marayso in safiirka maraykanka oo barta internetka ka maamulo dowladda federaalka soona dhigo awaamiir qoraallo ah hadda twitteraa bilowda wax la yidhahdo dhag twitt oo sawirida saaxiibkay kamaal iyo axmed cali fiqi iyo musharaxiin kaley taageerayeen galmudug ayagan kamaalle musharaxu ahay saaxiibka axmed musharaxu taageeraayey nimankii akhyaarta ahay waa joogaan culummada kaaray xildhibaanadii oo u jeedaa ninkii gaamlaayo odag ahay jabaaneyska ah twitt soo tuuray dhag madaxweyne waa la ictiraafo dhao lagu kala taga meeshii hadda soomaalida waa ogtahay haddana waa diidee ka warran waa ismaweysiinaynaa madaxa ciidda ka ceshay nalaba taliyaa leenahay cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo qaatay tusaale kale oo muujinaya sida dowladda federaalka loogu taliyo ninaa maalideeda wuxuu ugu yidhi baarlamaanka dood aad u adag aan gallay war waxaan ku idhi nihow madaxweynihii wuxuu yidhi wax kastoo meesha lagu gaaro baarlamaankaan ku celinaya marka maxay macno leedahay haddiiba wixii go'aankiiba haddii xagga loo celinaa waraa waxuu dhaha ma isku cayaarayna cabdiraxmaan shakuur maxaa dhaha baarlamaankan nimankii aad joogeen naga dhaaniyo waa lala hadlaa oo see lala hadlaa baarlamaankii soomaaliya oo siyaadadii iyo madax bannaanidii qaranka matalaay saan ugu wada wuxuu dhaha waraa ma ku sheegaa waa ogtoo dhaaniyo baarlamaanka ninka ugandhayska ma furayo hadduu dhaha xataa lama furayo dhaha
maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sidan oo kale u hadlayay markii uu ku jiray olo-olaha isagoo dowladdii xasan sheekh ku eedeynayay in ay sisheeye kalkaal tahay kadibna waa tii uu isagu madaxweyne noqday kana sii daray kii uu eedeynayey madaxda dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta loolanka ku jira ayaa ah kuwa og in dalku gumaysi ku jiro saasoo ay tahana waxaa lagu eedeeyaa inay mar walba ku dadaalayaan sidii ay dadka u marin habaabin lahaayeen waxaa baaqday kulan muqdisho kaga furmi lahaa madaxweynaha dowladda iyo hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland xalayto ayaa lagu waday in muqdisho uu ka bilowdo shir ay yeelanayaan hogaamiyaasha dowladda iyo maamulada jubbaland iyo puntland maamulka jubbaland oo garab ka helaya puntland ayaa shuruud ku xiray wadahadalka farmaajo iyagoo dalbaday in lasoo hadal qaado xaalada gobolka gado oo ay isku haystaan maleeshiyaad ka wada tirsan dowladda iyo maamulka jubbaland madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland ayaa ku sugan muqdisho waxaana xalane ay kula kulmeen safiirka maraykanka waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka isku soo dhiibay askari kasoo goostay maamulka jubbaland faahfaahinta warkan waxaan u hayaa waryaheena maxamed ciise waxaa degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka lagu soo bandhigay askari ka soo goostay maamulka jubbaland askarigan oo aan wareysanay ayaa waxa uu sheegay in isagoo tababar ku jira uu kasoo tagay amaba uu kasoo goostay ciidanka maamulkaas wuxuu tilmaamay inuu ku jiray dad la raafay oo qaab qabiil si dirqi ah loo ciidameeyey waxaan ahay magacayga waa jamaal cabdiqaadir cabdulle waan ka mahaaday radida xaggeeda kismaayo waxaa ahay dib uu ahay dib ahay magaalada dhexdeeda laga qabto qabiila la isku aruurinaya markas hadda ciidan ma lay diyaarinaya ma ma shaqaynayn oo dib uu ku jiro ciidanka aniga horta iskagama biiran anoo magaalada joogo oo baadiyahan ka tegay adeegis waayo aa suuqa laga qabtay marka raafaya magaalada raafkii amrilahay la kulmay raafkiyaa lagu daray alahan mal oo ciidanka dhexdiisa waardiinaya hadda fursa soo hela marka bisha koowaad soo hela waa takeeda nala geeya markas qabiila la isku aruurinaya meesha la ii geeyey marka meesha la ii geeyeyna ka dambana meel oo waa kasoo baxan waa kasubay marka adiga kolka sideed bood iyo xawo ah ku jirno kolka tababarka waa waa naga yaraaday wabaan ila diyaarna iyo walaxaa dadka ciidanka meesha jooga dadka soo aruurin tahay marka sidaasa fursad ku wada adag kusoo baxay habeenka mudada soo baxay maqribida tahay waxaan ugu tababaraya heerada dhamaadka toddobaad walba waxaa xarakada shabaabul mujaahidiin isku soo dhiiba ciidamo kasoo goosta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena cali aadan munaasabad lagu maamuusaya arday culumta sharciga ka baratay maxad ay leedahay beesha mirif leh ayaa lagu qabtay gobolka shabeellaha hoose munaasabadan oo ahayd mid si heersar ah loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu dhiirigelinayay arday badan oo kasoo jeeda beesha mirifle oo dhammaysatay fatrada koowaad ee macadka beesha macadkan oo lagu magacdaray imaamu maalig kana furan degmada kuntuwaare ayaa waxaa lagu bartaa culumta sharciga ah ardaydan ayaa waxay dhammaysteen lixdii bilood ee ugu horreysay maamulaha macadka ayaa munaasabadda ka akhriyey manhajka waxbarashada ee macadka waa may ka hadal fadee walay oonayta una macahadkan intii kasi una roogni iyo wali duruuse la qaadadi iyo wali macnaha qaababka iyo nidaamaadka insha allahu tabaaraka wa tacaala waa macahadkan oo macahad imaamu maalik magaasheena laaraw oo iska le beele mirifle gobolka shabeelaha hoose waa macahadkan insha allahu tabaaraka wa tacaala inta socdo waa fatradii koowaad iyo geeg ikhtitaamsha roogi fatrada koowaadna waa maylanka dargalay shan bilood oo duruusoodaas bili lixaad oonay too fasaxe waa bili lixaad tahani wajan fasaxe shan bilood iyo inta roogni shanta bilood inta oo macnaha roogni maynaha ka bilawnay bili shacbaan bil shacbaan oo limaraas iyo macadkiisa toos aan furmi duruusisna bilaawatay allah subxaanahu wa tacaala fadlishay iyo ilaa an tambaha ku wadni oo allah subxaanahu wa tacaala yani galaday sidii usinka mahadnagaan insha allahu tabaaraka wa tacaala marka duruusi bahaasi oo allah subxaanahu wa tacaala inay suurtagelimay ka mid ah qur-aanka oo min suurati birabbi nnaas laha ka bilaawo ilaa suurat lmujaadala waa saddex jus allah subxaanahu wa tacaala fadlisha iyo ardayda iyo xifdiisini oo allah subxaanahu wa tacaala awoodisana ka nagatay may kale duruuso kale oo inta ka batay oo ka mid ah allah subxaanahu wa tacaala fadlishay waa kutubada shal ah talkhiis min sifati salaati nabiy sala allahu calayhi wasalam oo laka barado salaada qaabka lantukudow qaabka lansdahiriyow qaab waa axkaamtii salaada ka hadala mudilaha koob iyo may kale inta laka baraday adakaartii oo qayb ka mid a adakaartii allah subxaanahu wa tacaala ay rasuulsha ninjideeyeen waa kitaabka oonay taw xisnu muslim la arag qayb ka mid ah ka qaadani may kale allah subxaanahu wa tacaala ninka suurtageliya inta laka qaadaday arbaciina nawowi imaamu nawowi kitaabka diyaari waa arbaciin oo axaadiidii rasuulka sala allahu calayhi wasalam e kutubkaasna waa lka qaadadi may kaloo inta ka qaadanay usuulu halaatha yaa usan inta ka qaadani allah subxaanahu wa tacaala waa fadlisha ilaahi subxaanahu wa tacala inay suurta geliy may kaloo ardayda inta ka baradeena waa culuumu tajwiid kutub ka mid ah kutubkaasoo laka magacaabo tuxfatu ladfaal waa allah subxaanahu wa tacaala fadlisha way may kaloo inta ka badanay maadada soomaaliga iyo maadada xisaabta iyana meelo maka marnayna ka jirta may kale ka jir waa qadka farqurxinta qadka oonayto macnaha carabiga oo liska dhisaw iyana ka jirta maadada yaa macnaha oo maadooyinka inta laka baradi yaa kamid hayti allah subxaanahu watacaala fadishay iyo intaasoo dhan haka deerina insha allahu tabaaraka watacaala waa macadka shantan bilood socday waa intaas yaa macnaha shantan bilood intan kutub oo aan haddaas in koobi waalidiinta ardayda ayaa waxay munaasabadda ka jeediyeen hadallo farxadeed maadaama ay arkeen wiilashooda oo aqoon ku tallaabsanaya ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay isagoo naga boorinayo khayrka ee wasari'uu ilaa magfirati min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala markan tartankaas baa la rabaa in laga qayb qaato rijaalan wa nisaan insha allahu tacaala dadka meeshaan iskaga darsaday insha allahu tacaala naf iyo maal iyo eh, insha allahu tacaala murug iyo maskah ilaahay subxaanahu watacaala ha idinka aqbalan leenahay miisaankiina aakharana ha idin saaro may eed iyo eed umahadsana oo idin ammaanane biidni illaahi tabaaraka wa tacaala macallimiin sharafta badan oo heerkan geysiyan iyo halkan u walnan qoraanna walnan akhriyaana heerkan geysiyan muddo shan bilood gudaji ah marka walaalayaal Eh, may leerahay kun caaliman oo mutacaliman walaa takun haalian walbaradahaw ama waldadbaradahaw laakiin korsadaayan waa too dheer mas-uuliyiin iyo salaadiin badan oo xaadiray munaasabadda ayaa dhiirigeliyey beesha mirifle ee shabeellaha hoose waxaana ugu dambayntii hadallo ka jeediyey suldaankii mirifle ee gobolka shabeellaha hoose suldaan nuurow xaaji isaaq ilaahay waa inii ka raameeyey inuu mirifleenna isku dhiibo korna beensadii waalihii degmada macadku madili furaayo mas-uulkaayi ilaahay khayr siiyid isugna degmadaas la shaqayni macadkuna kaalan wiin aku qaaday booqashidis walshiinowshay la dareerowshay intaba may leerahay walihaayay lanqono wargabohaay may kaloo la soogey hadda macaahidtuna roogna maktabu dacwa iyo hoos yeelaan haddii ilaahay eedano marka insha allahu tacaala wali mahad gaare ti ilaahay kusoo keennagay lama qof oo gaarana ku safado lanka koowaad madlisaama oo la sheego insha allahu tacaala walwiingaani lagobadi geedka xafladda walwiinga kujeysadii insha allahu tacaala beeshi mirifle oo ka mid ah beelaha dega gobolka shabeellaha hoose ayaa dadaal ugu jira horumarka waxbarasho si ay jiilkooda soo baxaya u noqdaan dad aqoon-yahano ah warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay raadiyaha alfurqaan xilligan waa naga inta